my new bag, and I got a new. in my lap.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
dowr wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixda iyo barkii aroornimo ee waqtiga washington d c waana maalin khamiis ah shan iyo tobanka bisha oktoobar sanadka labada kun iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya saare ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaanu idinku hayna idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid a dhallinyaro deegaano hoos taga magaalada boosaaso ka hirgeliyey xarun wax lagu baro dadka danyartaa ee dadka ku xaraysan boqolkiiba sagaashan waxaa weeye dad danyara dad agoona dadba reermiyiya weeyaan ee waxaa weeye dhallinyaradii deegaanka ayaa abaabul sameeyey si ay uga jawaabaan baahida ay dadkii duruufaysnaa dadkii abaaruhu ku dhaceen dadkii xoolihii ka baabaceen ee caruurihii yaryaraa ee agoonta ahaa baahiyahooda si ay uga jawaabaan ayaa markaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u fududeeyey inay waxbarashadoodii iyo jiifkoodii iyo cunnadoodii iyo baahi kastoo ay qabaan iyagu ay dhabarka u ritaan iyagoo kaashanaya ee jaaliyadda deegaankan ka soo jeeda waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay wiil dhallinyaro ah oo farshaxan ku muujiyey dhacdooyinka oo ku nool magaalada buuhoodle heesihii ayaa sidoo kale barnaamijkeenna qayb ka ah
dabuub hadalkaaga inaan ku doobo ma diidi karaayo daymada haragaaga inaan ku dagaayo iskaan dafeyno
cayaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka
in ka badan laba boqol iyo sideed iyo sagaashan qof oo qaxooti siiriyaan ayaa la sheegay in laga qaaday xero aada u buux dhaaftay oo ay ku jireen dad barakacyaal ah oo ka soo qaxay gobollada dalka siiriya muddada dheer dagaaladu ka socdeen xerada barakacayaasha ee dadkan laga soo qaaday ayaa hooy u ahayd in ka badan toddobaatan kun oo qof oo ay ku jireen dumar iyo caruur qaar ka mida dadka xeradaasi ku jiray ayaa la sheegay inay ahaayeen qoysas iyo taageerayaashii ururkii isis sida laga soo xiganayo mas-uuliyiinta maamulka kurdiyiinta dadkan barakacayaasha xerada qaxootiga laga soo saaray ayaa lagu celinayaa deegaanadoodii oo ku yaalay magaalooyinka iyo gobolada shafah iyo baadiyaha deeralsuur maamulka kurdiyiinta oo ka arimiya waqooyiga bariya dalka syriya ayaa sidoo kale sheegay in ay sii daynayaan afar iyo labaatan kun oo qof oo kale oo la sheegay badankoodu inay ahaayeen dad xidhiidh la lahaa ururkii argagixisada ee isis dowladda thailand ayaa khamiista maanta ah mamnuucday dibadbaxyada iyo faafinta hadallada xasaasiga ah xilli ay sii kordhayaan dibadbaxyo lagu bartilmaameedsanayo boqorka thailand iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi amar deg deg ah oo ay dowladda soo rogtay ayaa bartilmaameedsanaya dibadbaxayaasha sida nabadda ah u banaanbaxaya kuwaas oo intooda badani ay hadda ku sugan yihiin bannaanka xafiiska ra-iisul wasaaraha amarka ayaa dhigaya in aysan hal meel isugu imaan karin wax ka badan shan qofood guud ahaan waddanka thailand banaanbaxyada ka socda thailand ayaa lagu dalbanaya in xukuumadda ay dhacdo iyo in wax laga bedelo dastuurka dalka
aynu ku bilownay qaar ka mida dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa dhowaan furay xarun wax lagu baro dadka danyartaa iyo kuwaan hore weli u helin fursadaha waxbarashada dadkan oo ku nool deegaanada ku dhowdhow magaalada boosaaso ayaa la sheegay in xaruntan sidoo kale ay dhallinyarada ka gacan siiyaan qaar ka mida jaaliyadaha dibadaha cabdikhayr cali faarax oo ka mida dhallinyarada hawshaasi wada ayaa uga waramay wariyaha v o wda yuusuf maxamuud yuusuf magacayga waxaa weeye cabdikhayr cali faarax maamulaha dugsiga boodhinka alhidaaya college degmada boosaaso tuulada qow oo maaragtay toosagta magaalada boosaaso iskoolkan wuxuu ku furmay iskaashi dadweyne iyo waxaa kala yidhahdo kicin dadweyne dugsigani wuxuu ka kooban yahay laba qaybood oo kale ah qeybtii waxbarashada iyo qeybtii jiifka ayuu ka kooban yahay waxaanu maaragtay barnaamijkan u furnay markaanu aragnay baahiyaha maaragtay dadku ay qabaan markaynu aragnay dadka ku xaraysan boqolkiiba sagaashan waxaa weeye dad danyara dad agoona dad reermiyiya weeyaan waxaa weeye dhallinyaradii deegaanka ayaa abaabul sameeyey si ay uga jawaabaan baahida ay dadkii duruufaysnaa dadkii abaaruhu ku dhaceen dadkii xoolihii ka baabiceen caruurihii yaryaraa ee agoonta ahaa baahiyahooda si ay uga jawaabaan ayaa markaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u fududeeyey inay waxbarashadoodii iyo jiifkoodii iyo cunnadoodii iyo baahi kastoo ay qabaan iyagu ay dhabarka u ritaan iyagoo kaashanaya jaaliyadda deegaankan kasoo jeeda iyo dhallinyarada waxbaratay ee gudaha ku nool labadaba tirada macalimiinta wax ka dhiga halkan maxay isugu jiraan walaal deegaankan macalimiinta hadda meeshan annaga nala shaqaynaysa ee kollejkan joogta waxaa weeye qiyaasatan waa afar macalin weeye aniga oo maamulo ka ah oo macalinimana ku shaqaynaya iyo laba macalin oo qur-aan ka dhigaysa labada macalin oo qur-aan ka dhigaysa macalin ka mida maadigii ayuu nala dhigaa sidaa daraaddeed waxaa weeye saddex macalin oo dhinaca maadiga ka shaqaynaysa iyo laba macalin oo qur-aanka ka shaqaynaysa celcelis ahaana afar macalin bay isku noqonayaan waxay ii sheegtay in ardadan halkan wax ka baranaysa ay isugu jiraan agoon dad danyara intaana kollejka la furin marka hore halkan sideed dadkan wax u baran jireen deegaankan walaalle waxaa weeye waxbarashadan kollejka waxbarasho soo siyaaday weeye laakiin horey waxaa uga jiray dugsiyo hoose dhexe sare iyo waxa kala yihahdo madarasada qur-aan ayaa ka shaqaynayay hore waxaa weeye iyagu lacag bay ahaayeen dad in badan oo dandyarihii maaragta ma aysan awoodi karaynin laakiin waxaa weeye waxbarashadan dadkii jaaliyadda ahaa ayaa markaa waxay isku taxallujiyeen dadkan danyarta ah iyo dhallinyaradii deegaanka labadaba iyagoo iskaashanaya dadkii danyarta ahaa ee aan awoodi karin inay ilmahooda waxbarasho lacaga ka bixiyaan dadkii reemiyiga ahaa ee magaranaysa aan awoodi karin inay meel waxbarashada ilmahooda la gaaraan in ilmihii laga kaafiyo oo laga qabto oo waxbarasho loo siiya ayaa magaranaysa ilaahi subxaana watacaala uuna solansiiyey waana maaragta ku guulaysanay qeyb ka mida magaranaysa hadafkii aanu lahayn oo ah inaanu lixdan arda sanadkan aanu xarayno oo waxbarashadooda iyo jiifkooda iyo cuntadooda maaragtay aanu gacanta ku qabanno walow ay jiraan maaragtay baahiyo fara badan iyo cabsi fara badan waayo waxaa weye qof jeebkii waxa laga sugaya waa ay dhib badan tahay waa ay culays badan tahay qof maaragta markaad caafimaadkiisa noloshiisa iyo waxbarashadiisaba adugu maaragta aad dhabarka u ridatid haddana aysan jirin magaranaysaa dowlad ku kaabaysa khayriyad ku kaabaysa ama waxa kale hayad ku kaabaysa marka waxaa weeye walaalle ilaahay subxaanau watacaala ayaanu uga mahad celinaynaa inaanu maanta hadafyadeedii mid ka mid ahaa aanu gaaray sidee wax u bartaan dhallinyarada halkan ku xaraysan kollejkan waxay la mid yihiin dhallinyarada kale ee magaalooyinka puntland wax ku barta imise xiisadood bay qaataan waxbarashadoodu qaab noceeya weeye ma la mid yihiin ardada kale ee wax ku barta iskoolada kale ee caadiga ee lacagaha laga qaado walaalle waxaa weeye iskoolada ayay qaab markaan ka hadlayno waxbarasho ahaan la mid noqonayaan mid bay kaga duwanaanayaan waxaa weye ardadan meeshan ay ku xaraysan yihiin waxaa weye waa boodhin ma soo baxaan xiliyada ay leeyihiin magaranaysaa waxyaabaha ciyaaraadka ama nashaadaadka ay leeyihiin unbay soo baxaan ardadan waxaa weeye gelinka hore subaxii salaad subax marka la gaaro ilaa shan saac oo barqanimo waxaa weeye waxa ay dhigtaan qur-aanka wixii ka dambeeya sideeda duhurnimo ayaa waxa ay galaan maadiga oo ka kooban toddoba maado oo dugsi hoose dhexe lagu dhigto waxay ka kooban yihiin hadda xilligaanu ku jirno afar galaas galaaska dugsi hoose ah keliya ay ka kooban yihiin waa galaaska koowaad labaad iyo saddexaad ayaa afraad saddex afarta galaas ayay haatan ka kooban yihiin insha allah inay kasii kordhaana waan rajeynasida caadiga dhallinyarada kale ee magaalooyinku si ay u waxbartaan ayay u bartaan waxay qaataan xiisadaha iskoolada dugsi hoose dhexe lagu dhigto sida maaragtay carabigii tarbiyadii ingiliishkii soshaalkii sayniskii soomaaligii iyo xisaabtii toddobada maado oo qaalibanba markaan ka hadlayna inta badan iskooladu ay bixiyaan ayaanu bixinaa manhaj ahaan annagu waxaanu qaadanaa oo ilmahani ay wax ku bartaan waxbarashada markaan ka hadlayno manhajka puntland waxaa weeye luuqadda ingiliishka ayaa ardada maarata casharka loogu dhigaa oo luuqadda ingiliishka ayuu maarata manhaj ayuu ku baxaa waxaa weeye iskoolku marka waxaa weeye insha allah waxaan rajaynaynaa in miro fiican ay kasoo bixi doonaan insha allah dilaahi ma jiraan baahiyo kale ay dhallinyaradan aadkooda adayar ee waxbaranaya ay qabaan oo aad noo sheegi ka dho
walaal waxa weye baahiyu way iska badan yihiin waxaa jira baahiya fara badan tusaalahaan oo kale xagga markaynu ka hadlayno ee dhismayaasha oo kale dhismuhu maaragtay wuu nugu yaryahay waayo waxaa weeye wax aan dowladina kaa taageeraynin hay-adina aysan kaa taageeraynin ayaa maaragta aanu gacanta ku haynaa intaasna maaragtay aan ku dhisnay iskaashi dhallinyaro iyo jaaliyadda oo maaragtay allah khayr siiye gacanta ugu weyn lahayd oo maaragtay iyadu gacanta ku haysa macalimiin baa wax ka dhiga oo dhalinyaro u badan oo ah dhalinyarada deegaanka ee waxbartay sida ay sheegtay oo dib ugu soo laabtay deegaanka dhalinyaradana waxbaraya bal waxaad iga warata marka macalimiinta dhallinyarada waxbaraya aqoontooda ilaa intee ayay la eg tahay walaal waxa weeye macalimiinta markaan kaala hadlayo waxa ay u qeybsan yihiin laba qaybood macalimiin jaamacada kasoo baxay maarata bachelor degree magaranaysa dalka gudihiisa kasoo diyaariyey oo weliba macalimnimo soo diyaariyey macalimiin shareeco soo diyaariyey iyo macalimiin maaragtay waxa weeye culamo iyo magaranaysa masaajidada maaragtay aad iyo aad ugu xirnaa oo maaragtay masaajida gacanta ku hayay oo culamo waaweyn oo khayr allah siiyana caawiyey
waxaa jira inaysan goobtan lahayn inay wax ku bartaan gabdhaha aada ku da-da yar inta ugu badana hadda aragnay waa wiilal aada u da-yar oo aada sheegtay sida ay meeshan ugu jiraan aawi doorkii gabdhaha ee waxbarashada kumaan arag
walaal waxa weeye tilaaba tilaaba ayaanu maarata hawsha u wadaynay waxaanu maaragtay istusnay markii ugu horreysay inaanu boodhin furno boodhinkaasi nooca uu noqonayo markaanu ka doodnay waxaanu maaragtay istusnay horta marka hore inaanu ku bilowno maadaama tabartayadu ay yar tahay jendarka wiilasha oo waayo waxaa weeye markaanu baahi ahaan fiirino wiilashu way ka baahiir yihiin gabdhaha insha allah waxaan rajaynaynaa haddii ilaahi subxaanahu watacaala uu ogolaado karaanna aanu u helno insha allah in maaragta aan ku dari doono qeybta gabdhaha oo iyadana maaragtay aanu aad iyo aad ugu hanweynahay qorshahana way ku jirtaa insha allah haddii ilaahay idmo waayo waxaa weeye baahida markasta oo kuhaysa ama baahida jidha markasta waxaa weeye waxaa ka weyn waxa aad haysatid waxaan haysano insha allah haddii ay suurtagal noqoto ama waxaan heli karno oo cid naga taageerta ama cid maaragta gacant ka geysata aan helno insha allah waxaan rajaynaynaa iyadana maarata inay qayb ka noqon doonaan haatanna waa kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay heestan uu ku luuqeeya fanaanka guuleed simba jacaylka ku duugan macanka shugay midda cadaweye dubka qarin waaye dushana ka muuqda weye dareenka jacaylka ku duugan macanka shugayna midda cadaweye dubka qarin waaye dushana ka muuqda weye ka muuqda
waa tahay aanu intaasi ku dhaafna heestaasi uu ku luuqeynaya fanaanka guuleed simba farshaxanka waa hab aamusan oo dadka lagula hadla ama wax lagu fahansiiyo wiil dhallinyaro ah oo dugsi sare ka dhigta magaalada buuhoodle ayaa dhacdooyinka magaalada iyo xaaladda markaasi taagan kusoo bandhiga sawir gacmeedyo uu sameeyo wariyaha v o e da cabdikariim olol ayaa la kulmay wiilkan oo lagu magacaabo cali berigii hore aan bilaabay wadanka watigo qalab badana laga helo waxaan ku bilaabay iska magacyada iyo waxaas inaan farshaxan ahaan ugu sameeyo iyo sawirada yare dadka ciyaartoydo kale inko miisio kale iyo kuwaas inaan usan sameeyo berigan iskuulka ahaa galaasday dugsiga hoose iminka oo aan ahay dugsi sare iminka waxaan helay qalab fiican oo xoogaa iga kaabaya inta badan waxaan ka helaa inaan sawiro sawiraanta ka hadlaya dhacdo ama wax ama wax ka tursumaya intaasan ka helaa maalinba dee heer buu joogay hab sawirka waxyaabaha sawirayso bal iga waran heerarka kala duwanoo kuu soo maray a heer badan baa soo maray oo kala duwan inta badan dadka kula yaabay hadhay hor waxaan iska daayo waxaan waa wax silaac camal waxa ka faa'iidayeysay heerarka dadka inta badan horta iska niyad niyad jabis ku ridayaan waxay dhahayaan kan sawirkan waa dembi lama ogola qaar baa ku dhahaya qaar baa ku dhahaya waxaan waxba ka faa'iidayeysay ee iska daa marka inta cidno aan uma uma uma uma joojin oo iska wadi jiray isahayga iyo wileyda iyo waxaan daneeyo marka heerar badan oo soo maro oo caqabado ah mar aad waagid waxaad wax sawirtid marka hibadani kugu jirta mar kasta waa jecesha inaad wax sawirto ha waan jecelahay waktigaan firaaqo ahayba inaan wax sawiro waan ka jecelaa inta badan firaaqada hadday haddaan wakti firaaqa helo jimcooyinka oo kale khamiisoo kale waxaan ka helaa waan ku raaxaystaayo waxaan enjoy ah aan iska daneeyo uno berigan yaraana inta badan dadku waxay dhihi jireen xagga farshaxanka macalimiinta iskuulka ii soo dhigi jirtay waa ku fiican tahay inta badan galaasyada ii yeryeri jireen mararka xisadaha xisadaho kale sayniskoo kale waxay dhihi jireen kaale wax noo soo sawir
cali wax sawirista oo kale waa sidaad ii sheegtay waa hibo iyo jacayl aada u qabtay bal ka waran waxyaabaad adigu sida gaarka u jeceshay inaad sawirto ama aada ii sharaxi karayso wallahi waxaan iska jeclaa horta inaa calanka dalkeena sawiro inta badan oo aan waxyaabaha dalkeena ka hadlayo sida waxyaabaha dhaqanka aan u lehno oo kale aan iska sawiro inka caalankeena astaanteena oo kale way qurux badan tahay xagga sawirka oo midabo fara badan baa ku jira waxaan ka jeclaa inaan inta badan sawiro dhaqankeena caalankeena waxyaabahaasan ka helaa horta inta badan marka hadda maxaad wax ku samaysaa markaad rabto inaad wax sawirto oo kale ama aada doonayso inaad een, qof magac la sawirto ama aada wax muujiso oo kale waxyaabaad isticmaasho ama adeegsato maxaa ka mid ah iminka waxa ugu badan waxa ku sawira waa bensal bensal bensal act waa kaa keliya wax ku sawira waxa ugu muhiimsan laga wadankeena waa bensalkaas iyo qalinka madow labadaas waa waa ugu badan inta badan labadaas waa ugu badan waxa wax ku sawira sababtoo ah inta kale midabadaas kale ee loo baahnaa ma haysto lamida lasoo dhigay baraha bulshada aad samaysay ilmo yaroo buug haysta oo kale bal sawiradaas oo kale ii macnee
ha sawiradaas kale iminka waxay ka turjumayaan oo kale dad iminka qof aan waxba haysan oo een arday oo kale ah oo u baahan in gacan la qab- la gacan qabto oo tuugii haysta laakiinse jecel waxbarashada dadkii aan helayn waxbarashadii
waa garta bay ka turju- bay ka turjumayaan inta badanna waxaan jeclahay inaan sameeyo sawiraanta een wax ka turjumaya ee iminka sawirku wuxuu soo koobaabaa la dhahaa een waa qoraal dheer wax qaadan lahaa haddii buug lagu qori lahaa wax wakti badan qoraal dheer qaadan lahaa wuu soo koobayaa sawirku oo micnihii dheeraa ee waqti dheer qaadan lahaa buu isku soo koobaya wax yar ka midhaya waa garta waana aragtaa saw- waana aragtaa aan filayaa sawiro laga sameeyey iminka wadamadaas ka jiraan burburkii oo hal sawir lagu soo sawiray iminka nimankaas waxaa u caansan baa umaleynaya nin baankasti la dhaho wadamada maro inta badan aan la aqoon marka waa aragtay in sawirada macnaha ka turjumaya wax wakti dheer qaadan lahaa in la turjumo way soo turjumayaan iminka soomaalida waxaa ugu caansan baan umaleynaya aamin aag waad aragtay in sawirada sawiro qof walbuu iska fahmayaa markuu soo aro
waa garta ha waxyaabaad mustaqbalka rajeynaysa maxaa ka mid a xirfadan hibadan aad leedahay ee wax sawirista maadaamaad magaalada boohoodla ku sugan tahay nin dhalinyaro hore oo isna sidaasoo kale diyaarada maacmala sameeyey hadda wadanka turkiga u aaday haddana adigu aad joogto aad doonaysa inaad farshaxan soo bandhigto qaar waxay aaminsan inaan dadka soomaaliya ku nool waxba sawirin dadka magaalooyinka magaalooyinka ku noolna waxba sawirin sababta waxay dhahayaan markay kuweydiiyaan waxay dhahayaan oo qalab lagama helo waxba lagama helo see wax sawirtaan inta ugu badan dadku saatay kuweydiinayaan waa garta waxaan meel meel wax lagu barta ma jirto waddankeena meel aadso keliya lagu barto qof furan weli ma aragta adigu ma jirto meel lagu barto waxay dhahayaan waxaan see ku bartay oo waddankeena cid samaysay ma jirta yaad kaga dayatay yaa yaad ku dayatay oo xagee ka keentay tusaale ahaan oo kale ma isku daydaa inaad sidoo kale ka faa'iidaysato ama aad shaqaabuur ku samaysato oo aad wax sawirto ama lagaa gato sawir aad samaysa haa inta badan marmar baan isku dayaa markaan qalab fiican in helo inaan wax kusoo kusoo sawirto intaa xoogaa yar oo bajada ka helo oo aan qalabka kusoo jiso inta badan laakiin dadku inta badan dadku ku imaanayaan ama kusoo wacayaan ama kusoo saadlayaan meelaha waxba dadkii oo kale waxku dhahayaan sawir sawir bay u baahan yihiin laakiinse mooga waxan waxa ku baxaya in ay ku baxayaan inay kalabaan ku baxayaan qalimaan ku baxayaan waxba kaagama warqada ku baxayaan iyagu waana sawir un waxay doonayaan inay sarkaan ha inay sarkaan un waa gartay mustaqbalka maxaad rajeynaysaa insha allah waxaan rajeynaya inaan heer ka gaaro xirfadan aan meel fiican ka gaaro de insha allah riyakasta mar weyrooda haatana dhinacii ciyaaraha aynu jaleecnay waxaa inoo haya cabdiqaadir maxamed mursal samakaab
aan ku bilowna kulamo ka tirsan koobka qaramada yurub ee uefa nations league ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamadii xalay dhacayna uu ka mid ahaa kii u dhexeeyey xulalka kubadda cagta ee england iyo denmarka kulankan oo ahaa mid adag ayaa xulka denmark waxaa u suura gashay inay gool iyo waxba kaga badiyaan xulka ingiriiska iyadoo goolka uu dhaliyey ciyaaryahaankooda qadka dhexe ee christian ericson kaas oo horey ugu soo ciyaari jiray kooxda tottenham ee ka dhisan dalka ingiriiska balse haatan u ciyaara kooxda intermilan ee dalka talyaaniga kulankan ayaa xulka england waxaa calaamada casaanka ah ka qaatay ciyaaryahan harry maguire oo garsoorihii ciyaarta ka helay daqiiqadii koob iyo soddonaad kaararka hurdiga iyo gaduudka oo wada socda maguire oo ah daafaca ugu qaalisan ayuu maalmahan xaalka ku xun yahay isagoo cadaadis kala kulmaya qiimaha faraha badan ee kooxdiisa manchester united ay kusoo iibsatay iyo sidii liidatay ee uu u difaactamay kulankii kooxda tottenham ay lixda gool uga badisay dhinaca kale tababare southgate oo leyliya xulka england ayaa isagana mar kale soo safay ciyaaryahan harry kane oo maalmahan qabay dhaawaca muruqa ah taasoo cirka sii gelisay muranka u dhexeeya isaga iyo tababaraha kooxda tottenham hoose murinho tababare hoose ayaa maalmahanba ugu baaqayay dhigiisa southgate inuu ilaaliyo badqabka ciyaaryahanka oo uu arko kan ugu muhiimsan kooxdiisa tottenham islamarkaana uusan halis gelinin mustaqbalkiisa ciyaareed laakiin southgate ayaa u muuqday nin baaqaasi dhagaha ka furaystay islamarkaana sii safaya weeraryahanka ugu muhiimsan xulka england iyo kooxda tottenham kulamadii kale ee xalay dhacay ee ka tirsanaa koobka qaramada yurub ee wef nations league ayaa waxaa ka mid ahaa kii xulka bortuqal ay saddex iyo eber uga badiyeen xulka sweden ee kubadda cagta bortuqal oo uu ka maqan yahay christiano ronaldo ayaa si weyn ugu awood sheegtay xulka sweden ciyaaryahanka da-da yar ee diego jota ayaa laba ka mida u dhaliyey goolasha xulka bortuqal ay kaga badiyeen xulka sweden jota oo u safta kooxda liverpool ayaa kursiga keedka u fadhiya kooxdiisa iyadoo doorashada koowaad ee tababara georgian colobna uu ka haysto ciyaaryahan farmino oo ka mid a saddexda weeraryahan ee ugu muhiimsan kooxdiisa laakiin dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa rumaysan haddii jota uu sii joogteeyey qaab ciyaareedkiisii xalay oo kale in markaasi tababare georgian colob uu ku qasbanaan doono inuu soo geliyo doorashada koowaad goolka kale ee xulka bortuqal waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda qadka dhexe ee bernardo silva christiano ronaldo ayaa xulkiisa uga maqnaa sababo la xiriira xanuunka covid sagaal iyo toban oo laga helay kadib markii baaritaan lagu sameeyey kulamada kale ee habeenkii xalay ahaa dhacay ayaa waxaa ka mid a kii u dhexeeyey xulalka italy iyo netherland kulankan ayaana labada wadan ay isla dhaaf waayeen barbaro hal iyo hal ah poland waxa ay saddex iyo eber uga badiyeen xulka bosnia iceland waxaa labiyo hal uga badiyey xulka beljamka croatia waxaa labiyo hal uga badiyey xulka faransa norway waxa ay hal iyo eber uga badiyeen xulka waqooyiga ireland halka romaniya oo gurigeeda joogtana ay la kulantay guuldaro hal iyo eber ah kadib markii ay martigelisay kooxda austeria scotland waxa ay hal iyo eber uga badiyeen xulka jamhuuriyadda jek slovakiana waxaa saddex iyo laba uga badisay xulka israel rushia iyo hungari oo wada ciyaaray barbaro eber iyo eber ay isla dhaafi waayeen turkey iyo serbiyana laba iyo laba ay isla dhaafi waayeen finland waxaay hal iyo eber uga badiyeen xulka ireland bulgariyana waxaa hal iyo eber uga badiyey xulka wales estonia iyo armeniya oo wada ciyaarana barbaro hal iyo hal ay isla dhaafi waayeen halka waqooyiga macedonia ay barbaro hal iyo hal ah la galeen xulka georgia greeg iyo kosovo oo wada ciyaarana eber iyo eber ay isla dhaafi waayeen sloveniana waxa ay afar iyo eber uga badiyeen xulka moldova oo gurigooda jooga lithuania iyo albeniya eber iyo eber ay isla dhaafi waayeen belarus waxa ay labi eber uga badiyeen kajikistan dhegaystayaal wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo ciyaaraha inala socotiinayaalka aad kala socotaana waa v o a washington haatana mar kale iyo dhinacii heesaha iyo codka fanaanka faysal muniir
heestaasi ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo gacaleedku wadayoobay nafkoodiranba